gudoomiye ku-xigeenka guud ee hay-adda diiwaangelinta ee aqoonsiga qaranka ee niira mudane cabdiraxmaan siciid axmed iyo xogayaha guud ee gobolka banaadir ayaa si wada jira xariga uga jaray xarunta niira ay ku yeeranayso degmada xabarjarjab ee gobolka banaadir si dadweynaha ku dhaqan degmadaasi loogu dhoweeyo adeega isdiiwaangelinta aqoonsiga qaranka munaasabada xarigjarka waxaa sidoo kale ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadirkan degmada ee xubna ka socday hay-adda niira iyo wakiilo ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada ismaaciil maxamed xuseen gudoomiyaha degmada xamar jajab ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay isagoo oo ka warbixiyey muhiimadda adeegan uu leeyahay bulshada runtii galabta farxadee noo tahay inaan meeshan ku soo bandhigno furitaanka xarunta cusub oo hay-adda niira ay ku lahaan doonto hadduu ilaah yidhaahdo degmada xamar jajab sidoo kalena aan ku soo bandhigi doonno koob loogu magacdaray furitaanka xarunta niira ee degmada xamarjab taasoo ay taabigelisay hay-adda niira oo galabta ay meeshaan ay ku kulmi doonaan oo isku arki doonaan tiktokarska iyo lejenska degmada xamarjajab marka dhammaanba bulshada reer xamarjab waxaan leenahay soo dhowaada kaarku waa frii siduu maaray ku-xigeenka noo sheegay in isdiiwaangelintu isla biriba waa bilaaban doontaa hadduu ilaa dhanka kalena maareeya ku-xigeenka hay-adda cabdiraxmaan siciid axmed ayaa ka mahad celiyey adeeg xaruntan laga hirgeliyey degmada xamar jajab isaga oo sheegay in furitaanka xaruntan ay qayb ka qaadanayso wacyigelinta bulshada ee diiwaangelinta aqoonsiga
waxay hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranku ay ku leedahay gobolka banaadir sagaal xarumood oo waaweyn waa sagaal degmo sidoo kale waxaannu leenahay mobile tiimis ama tiimamka warwareega kuwaasoo iyaguna diiwaangelinta ka qayb qaata waxaannu dhowaan daa furi doonnaa hadduu aan la yidhaahdo degmooyinka noo dhiman ee gobolka banaadir waxaannu gobolka banaadir uga mahad celinaynaa soo dhowaynta diiran ee noo sameeyaan mar kasta waxay nugu soo dhoweeyeen xafiisyadooda waxayna siiyaan xafiisyaannu ku shaqaysanno waxa ay noo oggolaadaan oo ayna siiyaan sekuriti dhammaan arrimahaasoo dhan aad baan uga mahad celinaynaa wax weynna way noo tahay waxaan degmada xamarjajab ugu bushaaraynayaa in kaarhka aqoonsiga qaranku yahay firii lagu qaadan karo si lacag la'aana dadka waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay ay isdiiwaan geliyaan degmada ay yimaadaan waxa u yaallaa waxaa u diyaara shaqaale ka tirsan hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ugu dambayna xogayaha guud ee gobolka banaadir faysal caraara afrax ayaa sheegay in xaruntan ay muhiim u tahay bulshada gobolka banaadir gaar ahaanna kuwa ku dhaqan degmada xamar jajab
sidaad og tihiinba mar dhowna waxay soo afjari doonaan in labaatanka degmo ee gobolka banaadir la geeyo kadibna loo soo jeesan doono calaawaax la geey doono haddana haddii ilaa yidhaahdo waa qorshaha yiigsiga gobolka banaadir waa waxaanu ku mahadsan yahay gudoomiyaha degmada xamar jajab siduu u soo dhoweey oo weliba shacabka adeegu ugu soo dhoweey iyo sidoo kale munaasabaddan oo lagu soo dhoweynayo xarigjarkan bahda isboortiska waa maalin weyn hay-adda aqoonsiga dadka soomaaliyeed waxaa leeyahay gaar ahaan dadka degmadan ku nool isdiiwaangelintu waa ogtii markii hore lacagay ku bilaabatay laakiin maanta waa lacagla'aan lacagla'aanaa laga dhigay gurigaadaa lagugu keenay qof kasta oo muwaadin ahoo gobolka banaadir ku nool waxaa rabnaa inuu ay dhiiggiisa qaato
munaasabadan ayaa ahayd mid lagu daah furaya xarunta labaad ee hay-adda niira ay ka samaysanayso gobolka banaadir gaar ahaana degmada xamarjajab iyadoo bulshada halkaas ku dhaqan loogu talagalay inay iska diiwaangeliyaan adeega aqoonsiga qaranka